inkastoo roob aan badnayn ay hooreen weli dhulka miyiga ah meelo badan oo soomaaliya ka mid a waxaa ka jira abaar si daran u saamaysay dad iyo dunyaba gobollada ugu daran qaarkood iyo sida ay u saamaysay waxaa warbixintan ku eegeysa sahre cabdi axmed magaalooyin dhowr ah oo ku yaala soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwo beerahoodii ay waraab la-aan awgeed u engegeen qaar ka mida qoysaskaasi ay abaaruhu saameeyeen waa xaasas aanan haysan cunto hooy iyo biyotoonna waxa ayna ku nool yihiin xero barakacayaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen hooye faadumo caliyow ibrow waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada qasax dheere halkaasi oo ay kaga jirto xero barakacayaal maanta waxaan ka soo barakacay meel kulmaag la yidhaah hoolagii jikaha oo kaneede dadaawada handhooli iyo lijarta oryaana iyo lijar ooy halkana daraadiya isiigtay w b halkaar isiigtay waa gartay halkii kaar markii la isiiyey dhexday iga go-een tobanii laba onug waan wata hooyaday hindhoolee waan wata walaalkay hindhoolee waan wata ninkayga oo oryaan ee waan wada meeqa kaa soo dhammaatay xoolaha jidka kaaga dhammaaday may oo dhammaatay sadiloo e qodoba neef erin e iyo neew gurbugoonayb hoolu ku qaday iyo jikaha oo kaneede kaamka annaka jarab markikooy degmida walli inku qaraabni asidheeri walli inku garaami w s b a isiidi halkaar isiidi halkii kaar walaalay geedka sade ata edaywal malka qariin isla mid ka mida kaamamkaasi ku yaala magaalada qansax dheere waxaa ku sugan macalin samow aadan sheekh oo ah aabbo leh toddoba carruura abaar iyo col labadaan usoo barakacaynsay meesha horta dadka deg waxay u badan yihiin xool dhagato iyo beer beer falato beerahii afar sano waxba ka roob ma da'in afar sano badarka ma bicin xoolihii waa dhammaadeen waxba ma yaalaan saas daraaddeed magaaladaa soo aadnay intii dadka dadka intay leenin saasaa magaalada kasoo gaarnay maxaad wadataa yaa kula socdo carruurtayda iyo islaanta toddoba carruur faadumo caliyow ayaa mar kaleeto waxa ay diraysaa baaqan walaalay xaaladay baahi ka dhiyaase walaalay walaalay mar lamaad walaalay mar saddexaad walaalay mar afaraad obsisho si gargaare iyo degdegsiiyo wallahaniisiin walaalay inta badan deegaanada gobolka jubbada hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka ka soo barakacaya waxa ay gaaraan duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo halkaasoo xeryaha barakacayaasha ugu badani ay ka oodan yihiin wasiirka gargaarka ee jubbaland axmed xasan cumar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacayaasha ee marba marka ka dambeyso ay sii kordhayso dadku labadu way isugu jiraan xoololey iyo beeraleyba way isugu jiraan dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley dadka kalena dhankan miyigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhammaaday qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa inta isqaybiyey wixii tawar daraa oo dad ahaabaa soo cararay marar waxaad arkaysaa qoys hooyadii iyo carruurtii ay socdaan oo aabihii la leeyahay afar saacadood oo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba wallahi guud ahaan jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayay gaarayaan magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mida degmada beled xaawo halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad hor leh oo barakacayaala faadumo odowaawo mubaarag waxa ay ka mid tahay hooyooyinka carruurta la soo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriiro khadkeeda oo aad u adkaaday dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacayaasha ah waxaa gargaaro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay-adda w f b hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka beddelayso gargaarka yarka ay helaan qaar badan oo ka mida dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinkay u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood maciishadoodu ay sii siyaadayso xagga nolosha